بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الناظم رحمه الله والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع وقد أتتك الجوهر المكنون سميتها منظومة البيقون فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت waxaan kusoo guda jirnay kitaabkii ahaa almanduuma albayquniya gaar ahaan qaybihii dambe ee manduumada beytkan wuxuu sheekh ku sheegay waxa la yidhahdo almunkar kii la inkiray marka wuxuu yidhi walmunkaru kan la inkiray alfardu waa midka gaarka ah oo madiga ah alladii midkaasoo infarada bihi taasaa loo soo qadara ou la gaar noqday raawin raawi ruwaadda ka mid a ayaa la gaar noqday warintiisa raawigaasoo qadaa ay saara ou ahaaday tacdiiluhu cadaalad ka dhigitaankiisu laa yaxmilu tafaruda mid aan tafarud qaadan karin iyo la gaar noqosho aan qaadan karin munkarka waxaa la yidhaahdo xadiidka laleeyahay waa munkar ayaa sheikhu meeshaan ku tacriifiyey xadiidka waa munkar la leeyahana in badan culummada muxadisiintaahu tacriifkiisa way isku khilaafaan way isku maandhaafaan ninba meeluu ka fiiriyaa markaasuu munkar yidhaahdaa waxaan marka sheegaynaa laba tacriif oo tacriifada iyo tacaariifta iyo qeexitaanada caankaa ka mid ah ayaan sheegaynaa oo munkarku uu leeyahay tacriifka koowaad waxa weeye in la yidhaahdo almunkaru maa rawaahu daciifu mukhaalifan liman huwa wlaa minhu almunkaru maa rawaahu aldaciifu mukhaalifa liman huwa wlaa minhu tacriifka labaad wuxuu yahay in la yidhaahdo almunkaru man farada bihi waaxidun almunkaru man farada bihi waaxidun laa yuqbalu man farada bihi laa yuqbalu man farada bihi man farada bihi waaxidun laa yuqbalu man farada bihi labada tacriif maxay kala yihiin tacriifka hore wuxuu cagsi u yahay tacriifkii shaadka shaadku wuxuu ahaa maa rawaahu almaqbuulu mukhaalifan liman huwa wlaa minhu kanna waa meeshii maqbuulka waxaa la gelinaa aldaciif shaadka cidda la gaar noqotay oo dadka kale ku khilaaftay qof maqbuuloo ahaa wanaagsan oo xadiidkiisa la aqbalaayo kan laakiin waa cid xadiidkiisa uu daciif yahay oo daciifoon lagu kalsooneyn oo xadiidkiisa aan la qaadanaynin ayaa wariyey isla markaas haddana wuxuu khilaafsan yahay cid asaga ka owleysan uu khilaafsan yahay waa xadiidka daciifka wariyey isagoo weliba khilaafsan oo kasoo horjeeda xadiidkii oo wariyey ninka hiqada ahi ama ninka maqbuulka ahi xadiidka noocaasa waxaa la yidhahdaa munkara la yidhahdaa munkar mid la inkiray weeye maxaa yeelay laba cillo isku darsaday oo culculus ninkii keenay markii hore oo daciif ahaa iyo isagoo xadiiska uu khilaafsan yahay xadiiskii oo wariyey ninkii maqbuulka ahay oo ninkaan xadiiskaan wariyey ninka xoog badan oo wariyey labada cillo markuu isku darsado xadiiska waxaan leenahay munkar ayaan leenahay tacriifka labaad waa maxay man farada bihi waaxidun laa yuqbalu man farada bihi waa tacriifka sheekha naadimkaahu uu ku tacriifiyey waa man farada bihi waaxidun xadiiska uu la gaar noqday midaa la gaar noqday hal ninaa la gaar noqday hal nin keliyaha xadiidkan wariyey raggii kale oo ku dabaqad ahaa ama ku ardada ahaa oo ardanimada la wadaagay ma aysa warin xadiidkan hal nin ayaa la gaar noqday waa fardi laakiin ninkaas laftirkiisa xadiiska la gaar noqday hadduu ahaa lahay nin fiican oo maqbuula oo xadiidkiisa la aqbalayo la gaar noqoshada ou la gaar noqday keligeed cillad ma noqoteen laakiin maanta intaas wuxuu ku darsaday ninkaani inuusa haysan tacdiilin iyo cadaalad ka dhigid gaarsiinaysa xadiiskii uu la gaar noqday in la aqbalo macnaheedu waa ninaan lagu kalsooneyn waa daciif waayo macnaheedu waa wax daciif la gaar noqday laakiin dacfigiisu dacfi aad u daran maaha shardi maaha dacfigiisu inuu daraado dacfigiisu dacfi iska yasiira waaye laakiin dacfigu haddana wuxuu ku darsaday inuu wax la gaar noqday tacriifkii hore waxaan nidhi laba cillo isku darsaday xadiiskii munkarka ahay tacriifkii hore markii la fiiriyo ninka wariyey oo ahay daciif iyo asagoo khilaafayey cid asaga ka owleysan tacriifkan labaad markaad fiirido xadiiska munkarka marka la tacriifina tacriifkan labaad isna laba cillo isku darsaday ninka wariyey oo aan hiqa ahayn oon cadaaladnimadiisa aan lagu kalsoonayn oo daciif ah iyo asagoo hee la gaar noqdo cid la wariday aysa jirin xadiidka cid mutaabiciday iyo cid taageertay midna ma jirto keligiisu wariyey xadiiska labadaas cillo isku darsaday xadiiskaas markaan waxaan leenahay waa munkar aan leenahay labadaas tacriif aan ku gaabsaynaa marka tacriif kalena waa jiraan lakiin labadaas aan kugaabsaynaa labadaas marka xooga hala saaro wuxuu yihi marka sheikhu walmunkaru xadiidka munkarka alfardu waa midka gaarka ah madiga ah oo nin kelihi oo wariyey alladii waa xadiidkii infarada ou la gaar noqday bihi ay biriwaayatihi warintiisa raawin ayaa la gaar noqonaa raawigaasoo hadaa ou ahaaday tacdiiluhu cadaalad ka dhigidiisu cadaalad laga dhigay laa yaxmilu atafaruda ay laa yaxtamilu tafaruda mid qaadan kara tafarud ma aha oo tafarud mid loogu dul qaadan kara maaha macnaheedu waa maxay lama tacdiilin tacdiilin iyo cadaalad ka dhigid haddii qofka la tacdiiliyaa xadiis uu la gaar noqdo xadiiskiisa la aqbali karo ninkaan lama tacdiilin macnaheedu ninku waa daciif wa waa daciif wa labada tacriif tacriifka u raacsan yahay hadalka shiiku tacriifka hore mase tacriifka dambe tacriifka dambe waa matrukuhu maa waaxidun bihinfarad waajmacuu lidacfihi fahuwa karad matrukuhu ay matruku lxadiid xadiidka kiisa matruuga ahi maa waa xadiid waaxidun nin mid keligiisuhu infarada bihi oo isaga la gaar noqday walxaal ajmacuu ayna isku waafaqeen muxadisiintu lidacfihi ay calaa dacfihi midkaas xadiiska la gaarka noqday dacfigiisa iyo inuu daciif yahay fa huwa marka xadiiska nuucaasihi oo ninkaas daciifka ahi ou la gaar noqday ka rad ay raddun weeye kaafku waa zaaid ay raddun waa mid la celiyey oon la aqbalaynin weeye midkaas halkaana sheikhu wuxuu ku sheegay xadiidka matruuga la yidhaahdo matruuga tacriifkiisu waxaan leenahay in almatruku man farada bihi raawin almatruku man farada bihi raawin almatruku man farada bihi raawin mujmacun calaa dacfihi mujmacun calaa dacfihi liitihaamihi bilkadib liitihaamihi bilkadibi liitihaamihi bilkadib xadiidka matruuga waa maxay waa man farada bihi raawin raawi ruwaadda ka mida ayaa la gaar noqday raawigaasoo mujmacun calaa dacfihi raawigaasoo ah mid la isku waafaqay oo muxadisiintu isku waafaqeen dacfigiisa xagga cilada lagu tadciifiyey xaggey uga timid dhinacay ka timid ma xifdigiisoo liitaa ma kutubtiioo ka gubataa ma been lagu tuhmaa liitihaamihi bilkadib waa weliba waxaa lagu tuhumsan yahay kadib baa lagu tuhumsan yahay inuu nabiga ku been abuurta calayhi isalaatu wasalaam kuma cadda inuu nabiga ku been abuurta laakiin waa lagu tuhumsan yahay shakiyaa looga qabaa inuu nabiga ku been abuura calayhi isalaatu wasalaam saa looga shaki qabaa inuu nabiga ku been abuurana dadka markau dhexdooda ka sheekaynaahu beenlowya beenaalowa ninka marka dadka dhexdooda markuu ka sheekaynaa beenaalahi inuu nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam ku been abuurtana shakiyaa looga qabaa macnaheedu waa saas laakiin inuu nebi maxamed ku been abuurto u bareero nabi maxamed ku been abuurad uu ku been abuurto ma cadda xadiidka ninka saasoo uu la gaar noqday ninka culimmadu isku waafaqeen inuu daciif yahay tuhmid ay ku tuhmeen been darteedna ay iskugu waafaqeen inuu daciif yahay xadiidkii uu la gaar noqdo maxaa la yidhahdaa magaciisa xadiiskaas matruuk ayaa la yidhahdaa xadiiskaasa waxaa la yidhahdaa waa matruuk iska fiiri xadiiska waa matruuk markaad maqlayso ninaa la gaar noqday ninka lagaar noqday daciifa mase wahiiqo waa daciif dacfigiisa ma la isku khilaafsan yahay mase waa la isku waafaqsan yahay waa la isku waafaqsan yahay sababta loo daciifiyana waa maxay tuhmid lagu tuhmay inuu nabiga ku been abuuranaayo calayhi salaatu wasalaam ama uu been ka sheegayo nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiiska noocaasa waxaa la yidhahdaa matruuk ayaa leeya waa mid laga tegey waayahay wuxuu yihi marka sheiku matruukuhu ay matruuku lxadiid xadiiska kiisa matruuka ah ma huwa xadiid waaxidu mid midi infarada bihi ou la gaar noqday midkaasu u yaallaa walxaal ajmacuu ay isku waafaqeen muxadisiintu lidacfihi laamka bimacnaa calaa weeye ay calaa dacfihi dacfigiisa isku waafaqeen fa huwa marka xadiidkaasi ka rad uu yidhi kaafku waa zaa'id marka fa huwa waa mubtada khabarkii awel waa raddun fa huwa raddun weeye waa mid la celin hayo oo aan la aqbalaynin ay raddun ay marduudun calaa e saaxibii waxaad inta badan taqaaniin xadiiski muxuu ah man axdata fi amrina hada maa laysa minhu wahuwa raddun ahlu sunnadu way xifsan yihin carruurtooda xataa waayahay wاlkdib اlmukhtalaqu اlmasnuucu calى الnabiyi fadalika اlmawduucu wاlkadibu ay اlmakduubu bihi calى الnabiyi salى اllahu alay slam midka la been abuurtay almukhtalaqu ee la samaystay ee almasnuucu gacan ku samayska ahaa waa iska macna dhow yihiin agtooda iska macna dhow yihiin cala nabiyina lagu been abuurtay fadalika kaasi almawduucu waa mawduuc culumtii cilmu xadiid ku saabsaneed oo uu shiiku tirinayay kii ugu liito u dabamariyey midkaas waa midkee waa midka mawduuca la yihahdo mawduuc waa mawduuc waa mid la dejiyey waa mid la dhigay macnaheedu waa mid la samaystoo gacan ku samays ah weeye nabigaa la iskaga tiiriy alayh isalaatu wasalaam tacriifkiisu waa maxay alxadiidu aladi iftaraahu bacdu اnnaasi cala اnabiyi sala اllahu alayhi wasalam alxadiidu aladi iftaraahu bacdu اnnaasi cala اnabiyi sala اllahu alayh wasalam xadiidka dadka qaarkood ay nabiga ku been abuurtaan calayhi salaatu wasalaam mawduuca la yidhaahdaa mawduuc haddaad mar maqasho war nabi maaha nabigana waa lagu been abuurtay calayhi salaatu wasalaam mawduuc ayaa la yidhahdaa sababta nabiga calayhi salaatu wasalaam in dad ay ku been abuurtaan keeni kartahay waa maxay asbaabtu waa fara badanta waxaa kow ka ah diin xumo iyo munaafiqnimo bacdu zanaadiqa oo dadka muslimiinta ku dhex nool diinta islaamka iyo faafitaankeeda iyo khayrka wanaaggan ciil ka qaba ayaa si ay diinta islaamka u tashwiihiyaan ay axaadiid been abuurah nabiga u tiirinayeen calayhi salaatu wasalaam si dadku ay u waswaasaan axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo warka nabiga diinta say u foolxumeeyaan mararka qaarna axkaamba inayba iska dejinayaan waa sababtaa arrintaasi in nabiga lagu been abuurto calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo in nabiga lagu been abuurto sababaa oo sabab u noqon kara in nabiga lagu been abuurto calayhi salaatu wasalaam tacasubka madhabiga ah qolada abu xaniifa taageersan shaaficiga qolada taageersan ciil ugu dhimanaysa markaasay waxay keenayaan axaadiid jeebkooda ah oo been abuur ah oo ay leeyihin nabigaa uga hadlay calayhi salaatu wasalaam shaaficiyada iyo xanaabilada iyo maalikiyada waa been abuur waxaa kaloo keena mararka qaar been abuurka nabiga lagu been abuurto calayhi salaatu wasalaam midaa masale khalada fatwoona ama masalada khalada samayna ama isagoo doodah oo wax khalada ku dooda markaasaa le daliilkeen aayadda qur-aanka markuu ka waayo aayadaha qur-aanka daliil oo axaadiista nabiga daliil ka waayo calayhi salaatu wasalaam oo uu soo fakaraa been abuur markaasuu leeyahay waxaa u daliilay xadiid nabi xadaanaa fulan qaala akhbaranaa fulan qaala xadaanaa fulan can inabiyi sala allahu alayh wasalam anahu qaala kada wa kada sow rabuu dhaha nabigaa yihi le alayhi salaatu wasalaam marku waa dhamaaday shirku waa xiran yau leey dooda waa dhamaatay marba haddii nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam shirku waa xiran yah haggaa nabigu ka yidhi isagaa jeebkiisa ka keensaday wuxuu rabaa keliya inuu fadhiga kacow rabaa waxaa kaloo kalifa in nabiga lagu been abuurto mararka qaar calayhi salaatu wasalaam shaxaadka madaxda la shaxaadayo boqorka meesha heestaan nin wuxuu rabaa inuu albaabka boqorka aan laga celin markaasu wuxuu keenaa xadiis boqorka lagu ammaana ama wax boqorku sheegay taageerahu keenaa oo jeebkiisa ah oo faalsa been abuur way sababtaa waxaa kaloo sababa in nabiga lagu been abuurto calayhi salaatu wasalaam tuugsiga caadiga ah magan allahyda caadiga ah dadka qisooyinka akriya inta badan oo dadka jeebabkooda baarta si warka u maceeyaan ay waxay keenayaan wax jeebkooda ah oo xalay ayagu soo dejiyeen kadibna nabiga u tiirinaya calayhi salaatu wasalaam sanadna waa ku waraayaan haday rabaan ama bilaa sanaday keenayaan waa been abuur waxaa waxaasoo dhan kasii liita oo ka yaab badan dheh waxaa waxaasoo dhan ka yaab badan in nabiga calayhi salaatu wasalaam loogu been abuurto taageerid la taageerahayo diinta nabiga calayhi salaatu wasalaam way dhacdaa iyaduna ninay diinxumadu waxay u geyn ama shaydaanku wuxuu u waxyoonaa sow diinta ilaahay u taageero oo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam khayrkii uu la yimid dadku ay u aqbalaan una baaho khayrku inuu nabiga ku been abuurto calayhi salaatu wasalaam marka nabiga kuma been abuuranay liajli yaan u been abuurto dhaha sidii ninkii odaga ahayo marwasiga ahay oo nuux ibnu abi maryam ahaa nuux ibnu abi maryam ahaa nabiga uu ku been abuurtay calayhi salaatu wasalaam aayadaha qur-aanka ama suuradaha qur-aanka suuradaha qur-aanka suurad walbo ka mid a fadli u gaarhow ou nabiga ka wariyay calayhi salaatu wasalaam oo eber ah jeebkiisaba falsa kadib waa lagu fahmay odagii waxaa la yidhi waxaa maxaa u samaysa waxaan waxaa u sameeyo yihi dadkii waxaan arko yihi fiqiga abu xaniifa iskaga jeesta kana tegay axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo qur-aanka akhriskiisa si marka dadku qur-aanka akhriskiisa u macaansadaan ayaan waxaan u sameeyo yihi suurad walba fadli u gaar ah nabiga uga wariyay calayhi salaatu wasalaam marka waxaan waxaan diinta ku burburina maahane waa waxaan diinta ku taageera isaga diinta ku taageer way ka tahay laakiin taageera ma u noqday diinta been abuur nabi maxamed lagu been abuurta calayhi salaatu wasalaam waa xadiiskiisu marka mawduuc weeye marna haddii cilada noocaanu ninka ay kusoo baxdo kabir caleyhi arbacaan waa laga fogaana kaas basiibaa ku dhacday waa mawduuc marka xadiiskaas walkadibu marka kadibku kadibka waxaa laga wadaa maanta almakduub midka la abuurtay la been abuurtay almukhtalaqu la bilowday ikhtilaaqu waa bilaabashada almasnuucu la samaystay cala nabiyi sala allahu alay wasalam nabiga lagu kor abuuray lagu kor sameeyey lagu kor been abuurta nabiga fadalika kaasi almawduucu mawduuca la yidhahdaa kaas iska dhig meel sida iyaguba ay u dejiyeen adna meel iskaga dhig oo meel iskaga tuur waqad atat kaljawhari lmaknuuni samaytuhaa manduumat albayquuni fawqa halaaiina biarbacin atat abyaatuhaa uma bikhayrin khutimat uu gabagabeeyey sheikhu kitaabka raxmat ullah caleyh marka wuxuu yidhi waqad atat way timid tan timidu waa tumahe waa manduumada dixda kaljawhari lmaknuuni xaal ay tahay jawhartii la kaydiyey oo faraha dadka laga ilaaliyey oo kale iyadoo dhalaalaysay timid samaytuhaa waxaana ku magacaabay manduumata albayquuni bayquuni bayquun meesha la yidhahdo ninkii loo nisbeeyey manduumadiisii iyo tixdiisii ayaan ku magacaabay fawqa halaaiina biarbacin atat abyaatuhaa abyaatuhaa baydadkeeduna fawqa halaaiina soddon ka kor biarbacin afar ayay atad ku timid uma intaa kadibna bikhayrin khayr ayaa khutimat lagu gebagabeeyey oo khitaamuhaa muskun baa laga dhigay oo wanaag ayaan ku gebagabeeyey sheikhu markaa waa uu gebagabeeyey manduumadii inta badanna waxaa la yidhahdaa sheikha magaciisa rasmi looma yaqaano meesha uu kasoo jeeda xataa si rasmiga looma yaqaan bayquuntan laftirkeedu wax si rasmiga u sheega waa weli lama hayo meelahaas dhulka kurdiga inay ku taallo waa la ishaaray dadka qaar waa ishaareen abyaaddeeduna wuxuu leeyahay waa soddon iyo hee afar beyt soddon iyo afar beyt weeye marka wuxuu yihi waqad atad way timid abyaaddii iyo qasiidadii iyo manduumadii kaljawhari lmaknuuni xaal ay tahay jawhartii la kaydiyey oo kale dhagaxda qaaliga qaar ka mid a jawharlida samaytuha waan magacaabay waxaan ku magacaabay manduumada manduumat albayquuni ayaan ku magacaabay bayquuni manduumadiisii iyo tixdiisii fawqa halaaiina biarbacin atat abyaatuha abyaatuhaa baydadkeeduna saaqsaamhoodin qora abyaatuhaa xoog badan abyaatuhaa fawqa halaaiina afartan ka kor biarbacin afar afartan abyaatuhaa abyaaddeeduna fawqa halaaiina soddon ka kor biarbacin afar soddon ay waxay ka korrayda afar soddon iyo afar waaye ayay ata timid uma intaa kadibna bikhayrin khayr ayaa khutimat lagu khatimay oo lagu gebagabeeyey annagana dhegaysigeedii iyo akhriskii aan akhrisanay allaha nagu anfaco shaykhii qorana ajri xasanaat allaha ka siiyo wallahu subxaanah wa tacaala aclaa waclam wabillahi altawfiiq